magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu qabtay shirweynaha wadatashiga daneeyayaasha mashaariicda damal caafimaad iyo tallaalka covid nneteen shirkan ayaa waxaa ka qaybgalay isku duwaha caafimaadka gobolka hiiraan xasan axmed barqadle mas-uuliyiin ka socday wasaaradda caafimaadka dowladda dhexe iyo maamulka hirshabelle xubno ka tirsan hay-adaha ka howlgala gobolka hiiraan bahda caafimaadka magaalada beledweyne iyo qaar ka mid ah bulshada magaalada xasan axmed barqadle isku duwaha caafimaadka gobolka hiiraan ayaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay shirka ugu baaqay inay kaalin ka qaataan sidii bulshada gobolka hiiraan ay u heli lahayeen xarumo caafimaad oo taya leh
aragti ahaan anoo ka faa'iidaysanaya codkiinanoo ku hadlaayo marka koowaad waxaan dhihi lahay tiimkii saaxiibadii ah dadka bulshada waxay bilaawii mashruuca xoogga saareen inay dhistaan laba qoloo jeengad ba allah dhismo ay ayaka leeyihiin hadday saa dhisan karaan iyo hadday jeengad kawsa karaan waxaan marka koowaad leeyahay saaxiibadeew xoogga waxaa saartaan waad dareemi kartaan daawo jeengad ku jirto tayadeeda iyo waxay noqon karto baahiyaana u keento walow dadka qaar iyo meelaha qaar aan ku guda jirno waxay ayaga iska aruuriyeen inay ku dhistaan qolol waxaa idinka sugaynaa idinku ognahay kana shaqay kartaan khibraddeeda iyo aqoonteedana leedahay inaad jeengadihii dadkii ugu abaalcelisaan inay helaan xarumo caafimaadoo taya leh qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay shirka ayaa codsaday in barnaamijka damal caafimaad iyo adeegyada kale ee caafimaad la gaarsiiyo dhammaan deegaanada iyo degmooyinka gobolka hiiraan waxaan kaloon jecelnahay meelaha beribaatiga ah oo dowladda ayna gaadhin maamulkeeda oo dadka shicibka daawo geysta oo daawadu ay xanaano u baahan tahay meelahaas waxaan codsanaynaa in laga daba tago caafimaadka la ballaariyo tuulooyinka lageeyo ceelasha la geeyo wax walba ilaaha dhammaystiru dhammaystiran yahin laakiin la dhammaystiranna waa codsanaynaa hadda tusaale ahaan markaan soo qaato kale waxaa ka mid a meesha la yidhaha jiracloo kale jiraclo dhammaan dadka madaxda ahoo wasaaradda caafimaadka oo wasiirku ugu horeeyo iyo macnaa damal caafimaad way tageen waana arkeen saddex qofoodoo bihujiona la geeyey taas horta waxaa codsanaynaa in meeshaas center laga dhigo horta inay ma aragtay taabo gasho ay shaqayso magaaladii ka shaqayso tuulooyinka ka shaqayso in allaaliya intii noo keentoo ka shaqaysay hadday yihiin ma aragtay damal caafimaad hadday yihiin maaragtay wasaaradda caafimaadka heer state hadday tahay wasaaradda caafimaadka ee ma aragtay heer federaal kulli waa u mahad celinaynaa waa waxaan filaynay waa waxaan usii gogol xaarnay waa waxaan jeclaynay inay shaqeeyaan shirkan ayaa dowr muhiima ka qaadanayo dirdirgelinta adeegyada caafimaad ee gobolka hiiraan si gaar ah barnaamijka damal caafimaadda